bsmi اllahi الرxmn الرaxيim alxamdu لlah rb اlcaalamiin wslى اllah wslm عlى nabiyina mxamadi wعlى alih وaصxaabihi aجmaciin ama bacd qaala اlimaam abu dawuuda sulaymaan bnu lashcaf asijistaaniyu raximah اllah tacaalى baabu الtashdiidi fii jibaayat اljizya baabu bayaani الtashdiidi adkaynta la adkeeyey adkaynta xukunkeeda caddayntiisiibuu u baab yahay fii jibaayati aljizyati laysku adkeeyo jizyada soo jiidideeda iyo soo qaadideeda jizyada qofka marka laga qaadayo in lagu adkeeyo oo si qallafsan looga qaado xukunka ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay oo lagu adkeeyo qofkii jizyaa lagula heshiiyey jizyadii waa bixinayaa marka in lagu dhibo oo cuquubo dheeraada iyo dhib dheeraada la dul saaro xukunkaa caddayntiisiibuu u baab yahay qال xdثna سuلayman بن dاwوd الmhriي qال أخبرna بن وهب qال أخبرnيi يuنس بن يزيد عن بن شهاaب عن cروة بن الزبير أن هiشhام بن xكيم بن حزاaم وجد رaجuلا nin ayuu arkay وhuوa bxمsa isagoo xمso joogo yuشhamisu qoraxaynayo oo yanii qoraxda ku hayo oo qoraxda ku dhibaayo naasan dad min alqibطi dad qibطiga ka mid ah isagoo markaa dhibayo fii adaa'i aljizyati jizyada bixinteeda isagoo ku dhibayo fa qaala waxa uu yidhi maa haadaakan waa maxay waxanaad samaynayso samictu rasuula اllaahi sala اllahu calayhi waaalihi wasalam nebigaan maqlay yaquulu isagoo dhahayo ina allaha caza wajalla alleh yucadibu cadaabaya aladiina kuwa yucadibuuna annaasa dadka cadaabaya fidunyaa adduunyada ku cadaabo allah subxaanahu wa tacaala wuu cadaabayaa kuwa dadka adduunyada ku cadaabo ayb xadiidkan muslim baa wariyey nasaa-ina waa wariyey sidoo kale wuxuuna deliil u yahay macnihii loo baabaystay ee ahaa hadday jizyada ogol yihiin oo ay bixinayaan inaan lagu dhibin marka macnaha qowlullaahi tacaalaa xataa yucطu ljizyata can yadin wahum saakhiruun maxay tahayna yacnii culummada tafsiirkay ku fasiraan waxaa weeyaan qofkii ka qaadayo fadhiyo iyo isagaoo taagnaansho ku dhiibo ayb ama in isaga uu keeno jizyadii yani uu keeno ama ninka yani jizyada aakhidka qaadayo inuu markaa yanii markuu u tago isagoo markaa yanii taagan oo kanna uu fadhiyo jizyadii oo u keeno marka hadduu siyaabahaas iyo bixinteeda laftirkeeda dulli ah ayb maahan marka xataa yucdu ljizyata can yadin wahum saakhiruun iyagoo jizyadii bixinaya haddana in qoraxda lagu dhalaaliyo oo lasii dhibo taas waay midka xadiidka uu diidayo xadiidkan marka muslim baa wariyey macnihii uu u tarjamtayna marka waa in la karaahaysanayo oo aan la ogolayn in la dhibo qaabkaas oo kale loo dhibo dadka qoraxda iyo lagu dhalaaliyo inaan la ogolayn baabu tacshiiri ahli dimmati ida اkhtalafuu bاtijaaraat baabu bayaani tacshiiri ahli dimmati dadka ahludimmada ah in la canshuuro caddaynteedii buu u baab yahay ida ikhtalafuu hadday marka weydaaray adba yacnii ay keenkeenayaan bitijaaraati tijaaraad hadday isu dhaafdhaafayaan yanii ganacsibaa xagga i xagga i xagga ay isku dhaafdhaafayaan ganacsigoodaa marka in la canshuuri karo oo canshuur laga qaadi karo in canshuurtii marka laga qaadi karo taasuu marka rabaa marka inuu baabaysto ayb canshuurta marka qof muslima lagama qaado laakiin waxaa laga qaadaa gaalada iyaga markaa tijaarada iyo ganacsiga keensanayo dhulka islaamka dekadaha iyo erboorada iyo in lagu markaa canshuur laga qaado maalkooda qadar mucayana la yidhaha intaas haddaad keentaan intaas baa canshuur dhiibaysaan iyadu waa bannaan tahay waana midda uu baabaysanayo abu daawuud laakiin qof muslima maalkiisa sida lagu qaadi karo waa wej markaa zake iyo wax la mida iyo mararka qaarkood hadday duruuf keentoo kale in markaas yacnii baytulmaalkii oo kale wax laga waayo in la dirqin karo markaa hadday maslaxa ku tegaysa aad u weynin badan laakiin si kale in layska joogteeyo qof muslima canshuur joogto ah ay ku socoto ama isbaaro joogto ah ay ku socoto ma bannaano ayb qال xdثna مسdd qال xadثna أbوlxوص qال xadثna cطاء بن صائب whuوa ثiqة اkhtalط ayb اkhtilaaط baa ku dhacay qabla الاkhtilaaط dadkii ka wariyey riwaayadooda waa mustaqiim bacd الاkhtilaaطna mustaqiim ma aha ayb can xarb bni cubaydillaahi wahuwa ahaqafiyu layin اlxadiid ninkan marka akhraja xadiidahu abu daawuud waa daciif ninkan can jaddihi abi ummihi can jaddihi awowgii wuxuu ka warinayaa abi ummihi aabbihii hooyadiis ahaa can abiihi qaal qaala rasuulu اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalama inama alcushuuru canshuuraha ama yacnii qadar mucayana oo la qaado oo dadka xoolahooda mar walba la qaado cala alyahuudi waannasaaraa yahuud iyo nasaaro korkoodu ahaaday walaysa cala almuslimiina muslimiinta dushooda cushuurun canshuur ma ah muslimiinta dushooda qadar mucayana lacagtooda aan saka ahaynoo mar walba la daldalo ama la qaado ma aha marka ninkii jidka inta wax dhigtay yidhaahda marka kullamaa la soo maraba intaasoo kun mar walbood soo marta intaas baad bixina mar walbood soo marta intaas baad bixinaysaa ninkii yidhi hadde waxaa weeyaan canshuur iyo dhib ayb iyo midda kale waxaa weeyaan iyadii laftirkoodii iyadii laftirkeedii oo haddana aysan waxba ku qabanaynin kaba daran haddana waa maelkii carabtaa marka imaanaya axashafan wa suu'a kiilatin nacam nin baa marka waxaa lagu aqoon jiray inuu baagga dadka ka khiyaano isagoo baaggiina dadka ku dhibay ayuu haddana timir xun ayuu u beegaya haddana ayb timirtii xumayd ayuu haddana baaggii ku khiyaanaya axashafan wa suu'a kiilatin marka labadaasu isku daray ayb kuwan marka hadda iyagu saasay iska noqdeen baxaalkoodu nacam kaba sii daran ayb xadiidkan marka ninkaabaa ku jira xarbu bnu cubaydillaahi waa daciif ayb qaala xadaanaa moxamed bnu cubayd almuxaaribiyu qaala xadaanaa wakiicun can sufyaan can caطaa'i bni saa'ib marka hadda tadliiskii yani caطaa' ikhtilaadkiisa waa laga nabadgalay maxaa yeele sufyaana ka warinaayo sufyaanna huwa yani wuxuu ka mid yahay miman rawaa canhu qabla اlاkhtilaaط can xarb bni cubaydillaahi can الnabiy salى اllahu عalayه ali wasalam bimacnaahu qaala kharaaj makaana cushuur ayb walaysa calى اlmuslimiina cushuurun meesha abuu kharaajun yidhi riwaayadan marka xadiidka xarb ayaa isagana ku jiro xarb bni cubaydillaahigii ku jiraa ku jiro waana ضaciif qaala xadaanaa moxamed bnu bashaar qaala xadaanaa cabdالraxmaan whuwa bnu mahdiy qaala xadaanaa sufyaan can caطaa can rajuli min bakr bni waa'il can khaalihi qaala qultu yaa rasuula allah rasuulka ilaahayow ucashiru qowmii qowmkayga ma ka dhigaa ucashiru qowmii qoomkayga ma canshuuraa oo qadar lacag maalkoodaa ma ka qaadaa qaala waxauu yidhi innama alcushuuru cala alyahuudi waannasaaraa canshuurta yahuud iyo nasaaraay dushoodu tahay xadiidkan marka isagana ninkaa mubhamka ahaa ku jiro can rajulin min bakri bni waa'il ayb waa daciif isaguna qaala xadaanaa moxamed bnu ibraahim albazaaz qaala xadaanaa abu nucaym qaala xadaanaa cabdusalaam wahuwa bnu xarbin can caطaa'i bni saa'ib can xarbi bni cubaydillaahi bni cumayr aلhaqafi can jaddihi rajulin min bani taklib qaala waxa uu yidhi ataytu الnabiya salى اllahu عalayh ali wasalam nebigan u imid faaslamtu waan islaamay wacallamanii alislaama islaamkiibuu ibaray wacallamanii wuxuu ibaray kayfa aakhudu الsadaqة zakada sidaan u qaado min qowmi aan uga qaado miman aslama dadkii islaamay uma rajactu ilayhi waan u soo laabtay faqultu waxaan idhi yaa rasuula allah kullu maa callamtanii wixii aad ibartay oo dhan qad xafidtuhu waan xafiday ila sadaqata sakada maahane intii kale waan xafiday sadaqadii maahane afa ucashiruhum dadka ma canshuuraa buu yidhi marka ayb sakadii ma aha afa ucashiruhum maalkooda marka qadar ma ka qaadaa adba qaala laa buu yidhi maya innama alcushuuru cala alnasaara waalyahuud yahuud iyo nasaaray korkoodu tahay kuwa ayb afa ucashiruhum marka mararka qaarna yacnii cashuurku yacnii tacshiirku uu sheegayo waxaa weeyaan middan hadda waa sida canshuurtoo kale waxaan loo qaado ayb ee ma ahan yacnii xoolahooda beeraha u baxo cushur ma ka qaadaa ma ahan cushurku waa zako isaga kaas marka waa bannaanya mararka qaar baa waxaa la yidhaahdaa dadka sakada soo aruuriyoo kale aad arkaysaa idaa ata alcashaaru cashaar bimacnaa waxaa weeyaan saaci baa laga wadaa markaas ayb mana ahan qof dembaabay qofkaas horaan u soo marnay kitaabka xataa waa ku soo marnay ayb axaadiidtan inkastoo ay daciif tahay laakiin waxaa ansaxay nebigu inuu reebay saaxiibu yacnii qofka magsiga iyo canshuurta qofka qaado dembiga uu ku jira inay dembi kabiire inay tahay baa nebigu sheegay sala allahu calayh ali wasalam gabadhii towbad keentay oo la rajmiyey oo inay zine isku qirtay markii la yidhi nebiga uu ku tukaday oo cumar uu yidhi rasuulka ilaahi maku tukanaysaa waxaa xadiidkiisa ku jirtay nebigu inuu yidhi laqad taabat towbatan low taabahaa saaxibu maksin la nafcathu waxay towbad keentay towbo nin canshuur qaada hadduu towbad keeni lahaa anfici lahayd marka nin canshuur qaada ma dhowa sha'nigiisu ayb wixii marka uu qaadaya waa xaaraan wuxuu ka shaqaysta waa xaaraan muslimka dhibkiisa unba u joogaa magacii la rabaa ha lagu magacaabo ayi magac haddii la doonaa ha lagu magacaabo ayb dadku hadday rabaan inay shaqaystaan waxaa laga yaabaa in la yidhaahdo dowlad xaggee lacag ka keenaysaa yacnii horta dadku ha shaqeeyaan dhulka tirada ka batay ee dalkaanu maalan hadda dalalka islaamka dhulalkoodu aad bay waaweyn yihiin dhulalkaas in laga shaqeeyo waaye la maalgeliyo dad maal gashan kara xataa laga kireeyo oo sidaas marka yacnii dhulkii kharaajka in la badiyo sakadii la qaado fursadihii shaqadana dadka loo fududeeyo ayb marka dhaqaalo inuu jiraayo in kale ha la arko ayb laakiin waxaan layska dhaadhiciyey la'aanteed lamaba noolaa karo arrintaas aaday khatar u tahay ayb shay ilaahay subaa la'aantiis aan la noolaa karin ilaahay ma xarimaayo ayb marka dhaqaalaha waxaa la rabaa dad bartay inay inta fiiriyaan mutakhasisiin oo sharcigana bartay inay intay isku fiiriyaan yanii dhaqaalihiina maadaama ay khibrad u leeyihiin cilmigii sharcigiina ay barteen bal inay si sharcigana waafaqsan dhaqaalihiina marka uu ku kobci karo la fiiriyo laabudda in la helaayo waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib waxaan ognahay laakiin annaga maalgelinta dhulka lagu sameeyaa inay wax u dhigmaynan jirin wakhtiga cumarna taasaa dadka wax ku heli jiray ayb laakiin dadka inta dayn laga buuxiyo warqadana loo soo sameeyo daynna laga buuxiyo oo hadhowna la yidhaah sicirka badi oo yacnii quutu daruuriga kor u qaad la yidhaahdo oo dadkii iyo wixii madaxda u ahaa yacnii goradda ay isgashtaan aaday khatar u tahay ayb qaala hadda markaa xadiidkan markaa duruqdiisa ninka xarbu bnu cubaydillaahi baa ku jira riwaayada kalena nin mubham ah ayaa ku jiro marka isma kabayaanoo darajatulxasan ma gaari karo maxaa yeelay allaa yashtada dacfuhu baa shardi u ah xadiidka marka la taxsiininayo oo majmuuci duruq lagu taxsiininayo hadda marka nin daciifaa ku jiray mubhamku waaba ka sii daran yahay daciif ayb marka maahan yacni dariiq walba in layska soo aruursado oo layidhaah bimajmuuci duruq oo xadiidku xasan ku noqona dariiqada muxadisiinta ma aha qaala xadaanaa moxamed bnu ciisa qaala xadaanaa ashcasu bnu shucba wahuwa almisiisiyu abu axmed maqbuul أkرج xadيiثه أbu dاwوud qال xadaثna arطاaط بن الmنdir وhuوa الأlhاniي الxمصي ثiqة أkرج xadيiثه الbخhaaرiيu في الأdب المفرد أbu dاwوud والنasائي وبن maaجة qاala samictu xakيiمa بن cmayr أbا الأxوص وhuوa صdوq yhim أkرج xadيiثه أbu dاwوud وبن maaجة isagan maqlay buu yidhi يxadiثu isagoo sheegaya can الcرباaض بن sاryة الsulamiي qaala naزlnaa maca rasuuli اllahi sal ا slam nebiga ayaan la degnay khaybara khaybar wa macahu iyadoo uu la jiro man macahu dadkii la jiro min asxaabihi ah wa kaana saaxibu khaybara khaybar saaxibkeedii wuxuu ahaa ninkii khaybar markaa odayga ka ahaa rajulan nin maaridan madax adag munkaran la inkiro faaqbala ila اnabiyi salى اllahu alayh ali wasalam nebigu ku soo jeestay faqaala wuxuu yidhi yaa muxamedu muxamedow alakum waxaad leedihiin an tadbaxuu xumuuranaa dameeraheenna inaad gowractaan wa ta'kuluu amaranaa midhaheenna inaad cuntaan wa tadribuu nisaa'anaa naagaheennana aad garaacdaan ayb sidaa ma annaga nugu leedihiin buu yidhi moxamedow bal noo sheeg inaad naagahana tuntaan ood garaacdaan midhaheenna aad iska qaadataan maalkeenna meeshaad ku aragtaan dameeraheennana inaad qalataan ayb waxay ahayd maray ku yaaceen marka saxaabadii intay ku yaaceen marka dameerihii iyo ay qasheen waa marka ay imaanaysa nebigu uu tilmaamaya in la xarimay dameeraha alxumur اlahliya ayb faqadiba waa carooday yacni rasuul اllahi sal ly slam rasuulka waa xanaaqay wa qaala waxau yidhi ya bna cawf cabdiraxmaan bin cawfow irkab farasaka faraskaaga fuul uma naadi dhawaaq alaa ina aljannata jannada laa taxilu uma xalaalaha ila limu'minin mu'min mooyaane sidaa ku dhawaaq waan ijtamicuu lisalaa salaadana u soo urura oo kaalaya dadka iigu yeer salaaddii ha u yimaadeen una sheeg jannada inaysan xalaal u ahayn ilaa naf mu'minada maahan qaala faاjtamacuu way soo urureen uma sallaa bihim الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalama nebiga waa tujiyey uma qaama waa kacay faqaala waxa uu yidhi ayaxsibu axadukum midkiin ma wuxuu malaynayaa muttaki'an isagoo dangiigo calaa ariikatihi sariirtiisa korkeeda ku dangiigo qad yadunnu inuu maleeyo ayaa la arkaa yaquulu wuxuu dhahayaa ina allaha alle lam yuxarim shay-an waxba ma xarimin ilaa maa fii hada alqur'aani qur'aankan waxa ku sugan maahane waxaa laga yaabaa midkiin inuu sariirtiisa iskaga dangiigo uu yidhaahdo ilaahay shay kale ma xarimin wixii qur-aanka ku jira maahane ayb alaa hooy wa innii wallaahi baan ku dhaartay qad amartu waan amray wa wacadtu waan wacdiyey wa nahaytu waan reebay can ashyaa'a baan reebay xaggood innahaa la milu lqur'aan ayb innahaa iyadu la milu lqur'aan qur'aankoo kale waay waxa anigu xarimay waxa aan ku wacdiyey waxa aan reebay waa qur-aankii oo kale yacnii sida qur-aanka waxay u yahabee iyaduna waxay u tahay sunnadii ow akar ama ka badanba wain allaha caza wajalla alle lam yuxilla lakum idinma xalaalaynin an tadkhuluu inaad gashaan buyuuta ahlilkitaab ahlu kitaabka guryahooda inaad gashaan ilaahay idinma xalaalaynin ilaa biidnin idin iyo fasax inaad ku gelaysaan maahan walaa darba nisaa'ihim naagahooda in la garaacana idinma xalaalaynin ilaahay walaa akla himaarihim midhahooda cunistoodana alla idinma xalaalaynin idaa acdowkum hadday idin siinayaan alladii calayhim wax iyaga laga rabo iyaga shuruudoodii laga rabay hadday idiin fulinayaan idinku xaq uma lihidin dad inaad gurigooda dalab dhahdaan ayb waa ahlu kitaabkii marka hadday iyagu shuruuddii ku taagan yihiin qof inuu guryahooda dalaq yidhaahdo naagaha iska garaaco oo ama uu xoolahooda qaato ama waxuu rabo ka sameeyo ma aha ayb idin un inaad ku gashaan ama nebigaa idmaayo waxii min allaahi sunnadiisa yanii waa waxii hadalkiisa ah ama waxaa weeyaan iyagaa idiin idmaayo markaan laakiin biduuni idnin inaad dalab iska dhahdaan ma ahan midhahoodana ma cuni kartaan ilaa hadday gudanayaan wixii laga rabay ayb marka baytulmaalkaa wax ku leedihiin maana dadka inaad gacmogacmaysataan yacni melihidiin ayb marka qof haddii xoog uu leeyahay meelna uu joogo dabcan wax hadda uu ka baqayaana aynan jirin waxaa qaalibka ah dadka ciidamada inay iska galgalaan guryaha iyo dadka iska gacmaystaan iyo qofkii ilaahay ka cabsanaayo ama wax ciqaab inuu ka baqaayo ma ahna labadaa unbaa dadku u kala cabsadaan markaa nebiga mu'miniinta sidaasuu faray oo alla idinma xalaalaynina ogaada ninkii isdhihi lahaa qur-aanka kuma jirto arrinkan iska reebiddiisa haddaba ogow sunnadii nebigay ku jirta sala allahu calayh ali wasalam qaala xadaanaa musadadun وسcيiد بن منصور qال xdثna أbو cawانة عن منصور عن هiلاaل عن رجuل من ثقيف عن رجuل من جuhaynة ayb marka meeshay uga jirto maxay noqonaysaa marka adde terjamada iyo adda xadiidkan terjamada tacشhiirka iyo waxaan ka hadlaynay ahludimada in la wax laga qaado meesha danbay uga jirtaa إdaa أcضوكم الذي عalayهim iyaga waxa lagu fardiyey canshuuroo kale waa hadday gutaan maalkooda kale marka lama taaban karo halkaasay uga jirtaan ayb ayb hay xadiidka ninkaan saduuqun yuqdi ninkan waxaa ku jiro xakiim bnu cumayr saduuqun yahim iyo ashcaث bnu shucbat almisiisi abu axmed maqbuul buu ku sheegay ibnu xajar yacni maqbuulun idaa tuubica wailaa falayinu اlxadiid weeyaan marka mutaabacana ma leh ayb xadiid muxuu yidhi xasan ba hoos ku sheegay yaa taxsiiniyo yidhi marka ayb shawaahiduu sheegay marka mishkaadka ku sugan ayb marka xadiidku hadduu ninkan maqbuulka ahaa ku jira shawaahid baa marka uu sheekh اlalbani uu tilmaamay marka shawaahiddaasuu xasan ku yahay ayb waxaa yeeley qofka haddii maqbuul loogu tarjama waxaa weeyaan xadiidkiisu inuu maqbuul yahay maqbuulun idaa tuubica wailaa falayin اlxadiid ayb mutaabacada marka meelahaasu ku sheega halkan ayb macaanida marka xadiidka uu tilmaamayana jumlo kastaa xadiidka axaadiid fara badan baa macaanideeda sheegaysa waxaa heshiiska shuruuda loo samaystana waxay tahay qofku inuu ku nabadgelayo haddii wixii lagu lahaa uu bixiyo wax kale laguma yeelo karan taas waa iska qaacido macruuf ah قال xdثna مسدد وسcيid بن منصور qال xadثna أbو cawاnة عن maنصuر عن هiلاaل عن رaجuل miن ثقيف عن رaجuل miن جuhaynة qال qاla رasuuل اللahi slى الlه عليه ولي وsلم لacلaكم تuqاaتiluuna qوما waxaa laga yaabaa inaad dad la dagaashaan fatadharuuna عalayhim aad ka adkaataan fayaتaquunaكum ay idinkaga dhowrsadaan iskaga kiin dhowraan بأmwaalihim maalkooda duuna أنfusihim nafahooda iyo waabnaa'ihim iyo ilmahooda ka sokay yacnii dad baad ka adkaanaysaan marka maalkooday iskaga kiin dhowrayaan oo lacag bay dhiibayaan jizyadii iyo ama tacshiirkii yacnii waa la tacshiirayayo canshuurtii baa marka laga qaadayaa maalkoodii bay isaga kiin dhowrayaan marka qaala saciidun fii xadiidihi fayusaalixuunakum waa idinla heshiinayaan calaa sulxin heshiis uma atafaqaa falaa tusiibuu minhum ha ka asiibinninoo ha ka qaadanina dadkaa fowqa daalika intaa wax ka badan fa innahu laa yasluxu lakum idinma habboona sidaa inaad yeeshaan ayb kii hore oo kaleu la mid yahay qaala xadaanaa sulaymaan bnu daawuud almahriyu qaala akhbarana bnu wahbin qaala xadaanii abu sakr almadiiniy أن صفوان بن سليم أخبره yب قال xdثna سليمان بن داود المهري قال أخبرna بن وهب قال xdثني أبو صخر المديني أن صفوان بن سليم أخبره can ciddat min abnaءi asxaabi rasuuli اllaahi salى اllahu عalيyh ali wasalam can aabaa'ihim dinyatan can rasuuli اllaahi salى اllahu عalayh ali wasalam qaal alaa man dalama mucaahidan ama mucaahadan alaa hooy man dalama qofkii dulmiya mucaahadan mucaahad qof lala ballantamay ama mucaahidan qof ballan galay aw gaal yani markaa ballan galay aw intaqasahu ama nuqsaamiyo ow amase kallafahu kuma shaqeeyo fowqa daaqatihi tabartiisa wax ka badan ow akhada minhu ama ka qaata shay-an wax bikayri tiibi nafsin nafsad wanaagsanaanteed la'aanteed isagoo naftiisu aynan ku faraxsanayn fa ana anigu xajiijuhu baan ahay midka la doodaya yowma alqiyaamati maalinta qiyaamaha kaas qiyaamaha anaa la dooday uu leeyahay nebigu sala allahu calayh ali wasalam xadiidkan marka kii kale bukhaariga ku jiray iyo ayuu la mid yahay man qatala mucaahadan fii kanhihi lam yarax raa'ixata aljanna ayuu la macno yahay ayb marka haddii uu dhiibo marka ow akhada minhu shay-an bikayri tiibi nafsin waa wixii canshuurtaas la canshuuray ka badan wixii ka baxsan weeyaan ayb baabun ay haadaa kani baabun baab weeyaan fi dimiyi dimiga yuslimu yani islaamaya fii bacdi sanati sanadka qaarkii a calayhi jizyatun korkiisu jizye ma tahay ma laga rabo yani baabkan wuxuu baabeeyey dimigii jizyada lagula heshiiyey ayaa sanadka aakhirkiis ayuu islaamayba wakhtigii jizyada ay waajibaysay laga rabay agteeda ayuu soo islaamay jizye ma laga qaadaya mase lagama qaadayo baabkan saas u tarjamay marka abu cubayd kitaabu اlamwaal wuxuu leeyahay ayb xadiidkanuu sheegay abu daawuud kaane xadiidka marka hore aan akhrino qaala xadaثna cabdالlahi bn اljaraax can jariirin can qaabuus can abiihi can ibni cabaasin qaal qaala rasuulu اllahi salى اllahu عalيyه ali wasalam laysa cala اlmuslimi muslimka korkiisa ma ahaanin jizyatun yani qof muslima dushiisa jizye ma aha oo lagama qaado waayo jizye xadiidka isnaadkiisu waa daciif oo qaabuus bnu abi dabyaan ayaa ku jira waana daciif ayb qaala xadaثna moxamed bnu kaiir qaala su'ila sufyaan baa la weydiiyey can tafsiiri haada xadiidkan tafsiirkiisaa la weydiiyey laysa cala اlmuslimi jizyatun faqaala wuxuu yidhi idaa aslama hadduu soo islaamo falaa jizyata calayhi wax jizyaa dushiisa ma aha xadiidku waa daciif laakiin waxaa sugnaaday ahar cumar laga wariye laga warinaayo iyo ahar cali laga wariyey ayaa sugnaaday oo labada aharba waxay sheegayaan dimigu hadduu soo islaamo inaan jizye lagu lahayn ayb abu cubayd kitaabu اlamwaal wuxuu yidhi ta'wiilu hada اlxadiid xadiidkan tafsiirkiisa waxaa weeyaan ana rajula low aslama fii aakhiri الsanati waqad wajabat calayhi اljizyatu qof hadduu soo islaamo sanadka aakhirkiisa jizyana ay ku waajibtay anna islaamahu islaamkiisa yusqiطuhaa canhu waa ka ridayaa marka jizyadiibu islaamkaa ka tuuraya oo ka ridaayo falaa tu'khadu minhu laga qaadi maayo wain kaanat qad lazimathu qabla dalika wakhtigaa ka hor haba ku laasimto haddii la rabe ayb liأnna almuslima laa yuؤaddi اljizyata maxaa yeele muslim jizye ma dhiibo walaa takuunu daynan calayhi qof muslim ana jizye dayn looguma yeesho oo intuu soo islaamo kadib la yidhaah war lacagtii sanad ka hor lagugu lahaa oo jizyada ahayd ee daynta ahayd hadda keen yani muslim taa laguma yeesho dayn ahaanna looguma yeesho aahaar badan buu keenay marka abu cubayd cumar iyo cali uu ka keenay markaasuu wuxuu yidhi afalaa taraa anna hadihi اlaxaadiid ayb axaadiidtan miyaadan arkaynin buu yidhi oo ay noo sheegeen buu yidhi a'immada na loogaga soo wariyey yanii ayb a'immadii a'immat اlhudaa cali cumar iyo cali iyo na loogaga soo wariyey kulligood waxay tilmaamaysaa biisqaadi aljizyati caman aslama jizyada in laga tuuro qofkii islaamay ayb walam yanduruu fii awali الsanati kaana dalika walaa fii aakhiriha horay iyo gadaal waqti maba fiirinin ilaahu iyadoo maalin u dhiman hadduu soo islaamo bisu ama laga qaadaya jizya marka wuxuu yidhi fahuwa cindana calaa ana alislaama ahdara maa kaana qablahu minha islaamkii baa wakamasooqa wax kama jiraan ka dhigay wixii iyada ka horreeyey ayb wixii isaga ka horreeyey jizye ah ayb marka abu cubayd wuxuu ku daray aahaartan in la wariyo waxaa loo baahday buu yidhi waqtigii bani umaya reer bani umaya waxay yeeli jireen qofka haddii jizyada dimigu hadduu soo islaamo sanadka dhexdiisa ama sanadka lixda biloodoo dambe hadduu soo islaamoo kale sanadkaas jizyadiisa waa ka qaadi jireen marka isagoo muslimay ka qaadayaan waa lagugu leeyahay inta dhahan bay ka qaadi jireen ayb waxaan uga qiyaasanaynaa bay leeyihiin dariibadii yacnii kharaajka addoonka lagu leeyahay markuu xoroobo wixii hore loogu lahaa dimadiisay ahaayeen waa laga rabay qiyaasan calaa dalikay leeyihiin wax laysaga qiyaas qaadan kara ma aha xoolahan xoolo jizye oo dullinnimo ku jirto waxaa weeyaan qofka looga qaadayo yacni gaalnimadaas iyo waxaasoo middanna xoolo waxaa weeyaan addoonka lagu yeeshay qof uu yacnii sifo sharciya ugu yeeshay waa way kala duwan yihiin marka ayb abuu cubayd marka wuxuu yidhi warkooda marka aahaartan baa marka timid saasaana marka inaan lagu lahayn waa marka waxay isku khilaafeen laakiin ahlu cilmiga gaalkii haddii uu dhinto fii aakhiri sana adawaa muslimay bay ahayd gaalkii jizye iyadoo lagu leeyahay oo sanadkii aakhirkiis bishii ugu dambaysaybauba dhintayba madaxiisana waxaa lagu lahaa jizyo lacagaa lagu lahaa kuwa noolnool oo asaga warasadiisa ama laga qaadayaa mase lagama qaadayo laba riwaaya cumar bnu cabdilcasiis ka sugnaatay cumaray masaladaa u timid cumar bnu cabdilcasiis wuxuu su'aalay marka fuqahadii berigaas joogeen waxay u sheegeen marka in laga qaado saasoo kale u ishaareen qaarkood fuqahada waa yeelay marka wuu ka qaaday cumar bnu cabdilcasiis oo wuxuu yidhi jizyada dadka dhintee gaalada waxaa lagu leeyahay kuwa nool saasuu yidhi mar dambe laakiin waxaa haddana ka sugnaatay inuu iska daayey uu yidhi ninkii dhintana waxba kama rabo kuwa nool un ha laga qaado labadaa riwaaya marka cumar bnu cabdilcasiis ka sugnaatay abuu cubayd kitaabulamwaal saasuu ku qoray baabun ay hada kani baabun baab weeyaan fi limaami imaamka yaqbalu hadaaya almushrikiin mushrikiinta hadiyooyinkooda aqbalayo ma aqbali karaa mase maya bacdu ahlilcilmi waxay yidhahdeen ahlukitaabka waa laga aqbali karaa mushrikiinta maya laakiin laakiin yacni sida xoogga badan waxay tahay mushrikiinta iyo ahlu kitaabka hadiyadooda waa la aqbali karaa haddaan mafsada ka dhalanaynin mar walba marka arrin maslaxada iyo mafsadada u khuduucayo weeyaan qaala xadaanaa abu tawbata arabiic bnu naafic qال xadaثna mعaawiyaة yعni بن سلاm عan زaydi أنhu samca أbا سلاam qaala xadaثnii cabdاللaahi الhawزaniyu qaala laqiitu bilaalan baan la kulmay bilaal muؤadina rasuuliالlaahi salى الlaه عalيه wali wsلم rasuulka muؤadinkiisii bixalb ayaan kula kulmay xalb ashahba ayaa leedahay waa waa magaalooyinka suuriya iyo turkiga u dhaxeeya suuriyay ka tirsan tahay xalb laakiin dhanka turkigay xigtaa ayb faqultu waxaan idhi buu yidhi marka yaa bilaalu bilaalow xadiثnii iisha kayfa kaanat nafaqatu rasuuli اllahi sal ا l slam nebiga nafaqadiisa siday ahayd biilkiisa siduu ahaa qaala waxa uu yidhi maa kaana lahu shay-un waxba uma sugnaaninoo ma lahayn nebiga ayb kuntu ana aladii alii daaka waxba nebiga agtiisa ma oolin kuntu waxaan ahaa ana aniga alladii kii alii maamulayo daaka kaagaasi minhu isaga xaggiisa ka maamulayo mundu bacaahu اllaahu intuu alla soo bixiyey ilaa an tuwufiya markaa nafaqadiisa iyo waxaa anaa marka hayey oo marka maamulayay buu yidhi wakaana idaa ataahu اlinsaanu wakaana wuxuu ahaa nebigu idaa ataahu اlinsaanu qof haddii uu u yimaado musliman musliman isagoo muslima hadduu qof u yimaado fara'aahu ou arko caariyan isagoo qaawan ya'murunii waa ifaraayey warardoo ninkan dhar sii buu u dhahay wixiisaana ahaayey ayb faanam wa kaana idaa ataahu اlinsaanu musliman fara'aahu caariyan ya'murunii ayb waa i amrayey markaa muxuu idiin qorayna faanaliquu فأنطلقu فأstqرضu فأشhtarii lahu الburdaةa فأnطaلqu waan tegaayey فأstaqriضu waan soo amaahanayey فأشhtarii lahu waan u iibinayay alburdata go' maro ayaan u iibinaya فأksuuhu ayb waan marshinaya وأطcimuhu waa quudinaya ayb saas baan yeelayay dadka yani anaa ka dabarayay ayb faanطaliqa faastaqrida faashtariya buu ii dhigay marka daahir in ya'muruniidaas ou amar nooc amaroo kale uu ku jiro ayb marka waa i amrayey faanطaliqa saan u tago faastaqrida faashtariya lahu lburdata aan ugu soo iibiyo faaksuwahu aan marshiyo wa udcimahu aan quudiyo ayb xataa اctaradanii ilaa uu ila dooday oo ii soo banbaxay rajulu nin min almushrikiina ka mid ah faqaala waxa uu yidhi ninkaa markaa yaa bilaalu bilaalow inna cindii sacatan inna cindii aniga agteyda waxaa sacatan xoogaa yacnii gacantaydu waa waasaco waa furan tahay nin waxhaystaan ahay falaa tastaqrid min axadin ilaa minnii haddaad amaah u baahato qofna ha ka amaahanin aniga maahani haddaad dayn u baahato aniga ii imaa anaa dayn ku seenaya nin waxhaystaan ahay fafacaltu waan yeelay falammaa markaa mararka qaar baa waxaa dhacayso dee nebigu inuusan xoolo haysanin marka waxaa lagu qasbaya marka in dayn la raadiyo dadkaa lagu dabera marfafacaltu waan sameeyey falamaa an kaana daatu yowmin maalin markay ahayd tawada'tu waan weysaystay uma qumtu waan istaagay liu'adina saan u addimo bisalaati salaaddii faidaa almushriku mushrigii baanba arkay qad aqbala isagoo soo qaabilaya fii cisaabatin koox dhexdeed ku dhex jiro min atujaari ganacsato ah falamaa ra'aanii markuu i arkay qaala waxauu yidhi yaa xabashiy nin dayn leh waay marka yaa xabashiyu war xabashigow qultu waxaan idhi yaa labbaah ayb yanii maxaad rabtaa ayb waa ajiibay macnaha hee buu yidhi yaa labbaah yacni hee fatajahamanii fatajahamanii waa ii weji tubay waa ii weji cabbuusay wa qaala lii wuxuu igu yidhi qowlan hadal haliidan aad u adag buu igu yidhi war adag buu igu yidhi wa qaala lii wuxuu igu yidhi atadrii ma og tahay kam baynaka wa bayna shahri daynta wakhtigeedii bishii inta kaa xigta ma taqaanaa buu yidhi adiga iyo bisha inta idiin dhexaysa ma taqaanaa wakhtigii qaala waxau yidhi qultu waxaan idhi qariibun waa dhowdahay qaala innamaa baynaka wa baynahu arbacun adii daynka wakhtigiisii afar baa idiin dhexaysa afar maalin faakhuduka biladii calayka waan kaa qaadanayaa marka wixii lagugu lahaa adiga faarudduka waan ku celinayaa ama yani haddaadan wixi dayntii keenin faarudduka waan ku celinayaa tarca alhanama arigaad raacaysaa kamaa kunta qabla daalika saad awalba ari raac u ahaa jirteen faahada fii nafsii nafsadeyda dhexdeeda waxaa qabatay maa ya'hudu waxa qabto fii anfusi الnaas dadka nufuustooda waxa qabtoo kale ay qabtay buu yidhi amaan carooday xataa idaa sallaytu اlcatamata markaan salaaddii cishaha tukaday rajaca rasuulu llahi sal ا slam ilaa ahlihi nebiga ehelkiisiibuu u laabtay fastaadantu calayhi waa ka idin dalbaday faadina lii waa ii idmay qultu waxaan idhi yaa rasuula allah biabii anta aabbay baan kugu furtaaye ina almushrika aladii kuntu atadayanu minhu mushrigii aan daynta ka qaadan jiray qaala lii kada wakadaa saa isaabuu igu yidhi walaysa cindaka agtaadana ma yaallaan maa taqdii cannii waxaa igaga gudda dayntaas walaa cindii anna ma haysto wa huwa faadixii waana i ceebaynayaa buu yidhi ninkaa fa'dan lii ii idin an aabaqa ilaa bacdi haa'ulaa'i alaxyaa meelahan inaan aadoon u dhuunto inta wax laga helayaa maan wax ka raaraadsado ii idin inaan meelahan aado marka xaafadahan ayb an aabaqa ilaa bacdi haa'ulaa'i alaxyaa aladiina kuwa oo qad aslamuu islaamay xataa yarsuqa allaahu rasuulahu anigaan marka meeshaa iska joogo ilaa alla uu rasuulkiisa ka soo irsaaqo ayb waa ninka dayntiisa aan markaa iska bixinno maa yaqdii cannii alla uu marka rasuulkiisa ku irsaaqo maa wax yaqdii cannii uu igaga gudo ayb fakharajtu waan tegey waa baxay xataa idaa ataytu mansilii gurigayga markaan imid fajacaltu sayfii wa jiraabii wa naclii wa mijannii sida daahirka hadda waxaa muuqato qisadan wakhtiga ay dhacayso waa markii madiine la joogay daliilu yacni inuu addimow rabaa aadaankana madiinaaba lagu farad yeela markaas madiine la joogo muslimiinta xoog waa lahaayeen ninkan waa la dhihi karaa waxaaga lagu siin maayo bax ayb maxaad yacnii mu'adinkii rasuulkaa sidaan leedahay horad iska tagaa la dhihi karin maalkiis waa la duudsii karin laakiin in maal la duudsiiyo maahan yacnii dariiqada oo muslimiinta iyo nebiga asxaabtiisu ma ahayn dadka xoolahooda haddaad yacnii qaabkaas kula dhaqanta dacwadaadaba waxaa weeyaan ceebayba yeelanaya daldalool marka iyaga xaalkaanay marayaan bilaal heer oo wuxuu u dhibaatoonayaa in ninkaa wejigiisa un inuu ka tagan ayb ninkaa wejigiisa inuu ka dheeraado ilaa bal inta wax laga helo iyadoo orad iska tag la dhihi karo ayb ayb marka wuxuu yidhi fajacaltu marka wuxuu yidhi xataa idaa ataytu mansilii gurigayga markaan imid fajacaltu waxaan gudagalay sayfii fajacaltu sayfii sayftayda waxaan yeelay wa jiraabii jiraabkayga jiraabku marka waxaa weeyaan weel harag ari ka samaysan ayb oo waxaa kaloo la yidhaahdaa seefta galkeeda maqaarka ka samaysanna waa la dhahaa wa jiraabii yani jiraabkaygii weelkaygii yani maqaarka ka samaysnaa wa naclii kabtaydii wa mijannii iyo gaashaankaygii baan waxaan yeelay cinda raasii madaxayga agtiisaan gashtay xataa idan shaqa camuudu subxi waaga waa beriga tiirkiisii yacni ballarkiisii markii uu dilaacay alawal ee hore xataa inshaqa markuu dilaacay camuudu subxi alawal subaxa hore tiirkiisa alfajru lkaadibka wa aradtu waxaan doonaa an andaliqa inaan taga faidaa insaanun yascaa qof baa ordayaba yadcuu uu dhawaaqaya yaa bilaalu bilaalow ajib rasuulallahi rasuulka ajiib sala allahu calayh ali wasalam fandalaqtu waan soo tegay xataa ataytu intaan uga imid faidaa arbacu rakaa'iba faidaa waxaaba meesha ah oo yaalla arbacu rakaa'iba afar yacni rakuub afar gaadiid afar rati munaakhaatun la tu'iyey calayhinna dushooda uu yahay axmaaluhunna rarkoodiina uu saaran yahay alaabtii ku rarnayd fastaadantu waan idin dalbaday faqaala lii rasuulullahi sala allahu calayh ali wasalam rasuulku waxa uu igu yidhi abshir bishaarayso faqad jaa'aka allaahu biqadaa'ika ilaahay waa keenay waa la yimid wixii uu deyntaada ku gudi lahaa ayb waman yataqi illaha yajcal lahu makhrajan wayarsuqu min xaysu laa yaxtasib ayb marka qofku inuu dhinac kala mara ma ahane inuu deynta suu isaga gudi lahaa uu ku dadaalo ayb saasaa fiican uma qaala wuxuu yidhi alam tara miyaadan arkin alrakaa'iba owrta almunaakhaati fadhisoo tu'isan alarbaca afarta ah faqultu waxaan idhi balaa inaanan arkin iska daayo waa arkay faqaala inna laka riqaabahunna inna laka waxaad leedahay riqaabahunna luqumtooda adaale iyo wamaa calayhinna waxa dul saaran fa inna calayhinna kiswatan wadacaaman waxaa dushooda saaran dhar iyo cunto ahdaahunna ilaya waxaa ii soo hadiyeeyey cadiimu fadag fadag odaygeedii meeshaa fadag la yidhaha ninkii madaxda ka ahaa ayaa ii soo hadiyeeyey faqbidhunna qaado waqdi daynaka daynkaagana ku gud fafacaltu waan sameeyey fadakara alxadiid xadiidkiibuu markaa sheegay maxalushaahidka qisada dhan waa intaan dambe waa meliku fadag ayaa wax u soo hadiyeeyey nebigana waa aqbalay qaala uma indalaqtu ila almasjidi baan tegey faidaa rasuulu llahi sal slam nebigu waa isagoo qaacidun fadhiyo fi lmasjidi fasallamtu calayhi waan salaamay faqaala maa facala maa qibalaka ayb maa facala muxuu sameeyey maa qibalaka agtaada wax ah yacnii maalkii muxuu falay maalkii maxaad ku fashay qultu waxaan idhi qad qada allaahu kulla shayin ilaahay wax kasta waa guday kaana calaa rasuulillahi rasuulka ilaahay lagu lahaa wax walboo nebiga dushiisa alla waa ka guday falam yabqa shay-un waxba ma harin qaala waxa uu yidhi afadala shay-un xoolihii wax ma ka hareen qultu nacam haa qaala waxa uu yidhi undur fiiri an turiixanii minhu bal soo eeg eeg meelahan saad maalkan igaga raaxayso yacnii wuxuu ka wadaa qof muslimo dhibaataysan inta soo raadisid maalkan iiga raaxaye si ayb undur eegoo soo fiiri an turiixanii inaad igaga raaxaysid minhu maalkan fa innii anugu lastu ma ahi bidaakhilin mid gelaya calaa axadin qof korkii oo min ahlihi ehelkayga ka mida xataa turiixanii minhu gurigayga u laaban maayo ehelkayga u geli maayo intaad igaga raaxayso maalkan maalka marka helidiisuna wax weyn lama aha bixintiisuna lama cusla ayb faqaala markaa wuxuu yidhi falammaa sallaa rasuulu llahi sal slm nebiga markuu tukada alcatamata salaadii cishaha dacaanii waa ii yeehay faqaala maa facala aladii qibalaka maalkii agtaada ahaa ka warran buu yidhi qaala qultu waxaan yidhi huwa macii waa agtayduu yaallaa lam ya'tinaa axadun qofna nooma imaanin fabaata rasuulu llahi sala allahu calayh waali wasalam fi lmasjidi nebiga masjidkiiba uu bariyey yanii hadalkiisii hore uga dhabaynaya ma inaanan aadin ehelkayga iyadoo maalkaas aadan igaga raaxaynin masjidkiibuu bariyey waqasa alxadiida xataa idaa salla alcatamata markuu tukaday yacnii min alhadi maalinta dambe waayee dacaanii waa ii yeedhay qaala wuxuu yidhi maa facala aladii qibalaka qaala qultu waxaan idhi qad araaxaka allaahu ilaahay waa kaaga raaxeeyey minhu maalka yaa rasuula allah fakabbara nebigu allahu akbar buu yidhi waxamid allaha allow ammaanay shafaqan min an yudrikahu اlmowt cabsi uu ka cabsanaya marka in geeridu ay soo haleesho wa cindahu daalika isagoo maalkaa agtiisu uu yahay uma attabactuhu waan raacay xataa jaa'a aswaajahu intuu naagihiisii ugaga yimid fasallama cala imra'ati imra'atin ilaa uu naagnaag uga salaamo xataa ataa mabiitahu ilaa meeshii uu baryayey uu ka yimaado fa haada aladii sa'altanii canhu markaa ninkiibuu ku soo jeestay wuxuu yidhi fahaadaa kan alladii kii weeyaan sa'altanii canhu aad ii weyddiisay waa kaas kaaga qiseey uu yidhi marka nacam marka xadiidka waxaa ku sugan yacni bilaal meesha nebiga agtiisa uu ka joogay nacam ayb biilkiisa iyo maalka u imaanaya iyo waxa loo soo hadiyeynaya kulli asaa u haaya ma mundu maalintii la soo bixiyay ilaa uu ka dhintay sala allahu calayh waali wasalam ayb maxalushaahidkana meeshaas hore xadiidkan ayb qaala xadaثna maxmuud bnu khaalidi qaala xadaثna marwaan bnu muxamed qaala xadaثna mucaawiyaة bimacna isnaadi abi tawbata waxadiiثihi qaala cinda qowlihi ma yaqdii canii fasakata canii rasuulu اllahi salى اllahu عalيه ali waslm nebiga waa iga aamusay faاktamaztuhaa ayb ma aanan ka raalli noqonin yacnii xaaladdaas ayb marka yacnii uu yidhi maa yaqdii cannii ayb ayaa fasakata canii rasuulullaahi marka rasuulku waa iga aamusay yacnii markuu yidhi wax ma ma haysto wax ma deynti iga gudo ma haya markuu yidhi fasakata canii rasuulullahi sal l slam nebigu waa iga aamusay fakhtamastuhaa yacnii xaaladdaa marka ma aanan raalli ku noqoninoo xaalad aan jeclaystay ma aynan ahayn anoo yacnii waxna aan la haynin deyntiina markaa lagu leeyahay ay martadaytu tilka alxaalata ma aanan ka raalli noqonin wakarihtuhaa wahaqulat calaya waana igu cuslaatay yani deyntii wax guda aan la haynin qala xadaثna haaruun bn cabdالlahi qala xadaثna abu daud huwa abu daud الطyaalisi qala xadaثna cimraan can qataada can yaزiid bni cabdالlahi bni shakhiir can ciyaad bni ximaarin qaal ayb ahdaytu lلnabiyi salى اllahu عalيyه ali wslam naaqatan baan u soo hadiyeeyey nebiga faqaala waxa uu yidhi aslamta ma islaamtay faqultu laa baan idhi maya qaala waxau yidhi faqaala الnabiyu salى اllahu عalيyه ali wasalam nebigu wuxuu yidhi inii aniga nuhiyitu waa la iga reebay can zabdi اlmushrikiin mushrikiinta hadiyooyinkooda mushrikiinta hadiyooyinkooda ay soo hadiyeeyaan waa la iga reebay ayuu xadiidkanna marka waxuu tilmaamaya inaan la qaadan karin kii horena in la qaadan karo bacdu ahlilcilmi baa waxay ku tageen kii hore fadak yahuudiyaa joogtay bay leeyihiin marka lacalla in ahlu kitaab hadiyadood aynay ahayd ahlu kitaabka waa la ogol yahay mushrikiintana lama ogola ayb xadiidkanna marka mushrikiintuu ka warramaa bay dhaheen laakiin sida fiican in la yidhaahdo waxaa weeyaan hadba maslaxada iyo yacni mafsadada ka dhalan karto ama maslaxada ka dhalan karto ay u fiirin jireen ninkan ninkii isleeyahay islaamnimadiisaa dhow sida ninkan oo kale ciyaadu bnu xumaar ma ka aqbali jirin yacnii qofku hadduu is yidhaahdo hadiyadiisa haddaad ku celiso liajli shirkigiisa dartiid yani dartiisa inuu shirkiga ka soo laabtaa laga yaabaa marka taasuu marka u fiiriye nebiga ninkan markii dambena de ciyaadu bnu xumaar wuu soo islaamay baabu maa jaa fii iqaaci اlaradiin dhulka goyntiisa wax ku soo arooray caddayntiisiibuu u baab yahay yacnii amiirku inuu dad dhul u gooyo ad intaa qaado ad intaa qaado saa uu yidhaahdo ayb ayb aliqdaac waxaa la yidhaahdaa icdaa'u alimaami daa'ifatan min ardi اlmawaat imaamku dhul aan markaa la noolaysanin ee iska bannaan inuu dad u gooyo uu yidhahdo dhulkan idinkaa iskale haddii marka sidaa loogu gooyo qof wahuwa yakuunu tamliikan ninkaa waa la milkisiiye dhulkaas wuxuu noqdaa aan ujeedaa dhulka uu bixinaayo amiirka ama imaamka wuxuu noqon karaa dhul la milkiyo iyo dhulaan la milki karin waxaan la milkin karin intaba ayb ayb abu cubayd kitaabu اlamwaal markuu axaadiid badan soo arooriyo iqdaaca ku saabsan wuxuu yidhi wlihadihi اlaxaadiid allatii jaءat fi اliqdaaci wujuuh mukhtalifa ila ana xadiid الnabiy sal slam aladii dakarnaahu fii caadiyi اlardi huwa cindii mufasaru lima yasluxu fiihi اliqطaac min alaradiin walima laa yasluxu ayb dhulkii buu kala qaybinaya wuxuu leeyahay dhulka sidiis dadkii dhulkii aan la aqoonin dadkii deganaan jiray aynan waxba ka joogin oo dadkoodu ay inqiraadeen oy baaba'een dhulkuna uu dhul duur ay yahay kaasaa ardulcaadii la yidhaahdaaye waalcaadiyu kullu ardin kaana lahaa saakinun fii aabaadi dahri fanqaraduu ay baaba'een dadkiisii falam yabqa minhum aniisun qofna uunan ka joogin waaye fasaara xukmuhaa ila alimaam dhulka noocaas imaamka xukunkeeda iska leh wakadalika kullu ardi mawaatin dhul kastoo dhinsan oo aan noolayn lam yuxyiha axadun qofna uusan noolaysaninna walam yamlikha muslimun walaa mucaahadun muslim iyo mucaahadna uusan milkinin taana dowladdaa bixisa iyadana wa iyaahaa araada cumaru bikitaabihi ilaa abi muusa in lam takun arda jizyatin walaa ardan yujaru ilayha maau jizyatin faqdachaa iyaahu cumar baa waxaa laga wariyey inuu yidhi dhul jizyaa haddaynan dhulku aanay ahayn dhul biyana aysan ahaynoo daaq ahoo ummaddu marka ay u siman tahay dhulku haddaanu dhul daaqana ahayn dhul markaa jizye iyo wax ka soo galaan muslimiintana uusan ahayn kaas gogoog yidhi qof sii haddaad doonto laakiin dhulku haddii uu qof leeyahayna lama bixi karo koo aaniyan haddana dhulku haddii dhul daaq uu yahayoo biyo dadku aysan qof ceel ka qotay aanay jirinee biyo iska meelo biyo fariistaan ama biyo caadiya oo kale ayto dadku xooluhu wax ka cabaan oo dadku ay dadku ay ka dhaansadaan xoolaha laga dhaamiyo laga waraabiyo dhul nooca hadduu yahayna dadko dhan baa wadale qof looma gooyi karo waxaa iyadana lamida marka dhul markaas kharaaj muslimiinta uga soo baxo hadduu yahayna muslimka oo dhanaa leh qof lama siin karo isaga wixii aan intaa ahayn iqdaacu intaas u galaa sidaasaa marka abu cubayd uu tilmaamay ayb khaaabi laftirkiisana qaybaha dhulka waa sheegsheegaya qaala xadaanaa camr bnu marsuuq qaala xadaanaa shucbaةu can simaakin can calqamata bni waa'il can abiihi ana اnabiya salى اllahu عalيh ali wasalam aqdacahu wuxuu u gooyey ardan dhul bixadramowta xadramowt ku taallo qaala xadaanaa xafsu bnu cumar qaala xadaanaa jaamic bnu maطr can calqamata bni waa'il biisnaadihi milahu qaala xadaanaa musadadu qaala xadaanaa cabdullahi bnu daawuud can fiqrin qaala xadaanii abi can camr bni xurayf qaala khaa lii rasuulu llaahi sala allahu calayh waali wasalam nebiga waxuu iga xariiqay daaran daar bilmadiinati buu igaga xariiqay biqawsin qaws qaanso uu watay buu iigu xariiqay wa qaala wuxuu yidhi asiiduka makuu kordhiyaa asiiduka makuu kordhiyaa ayb saa buu igu yidhi marka inuu imaamku dhul goy karo qofkii dhulkaa ugu gooyana haddaysan ahayn meesha meelihii aan soo sheegnay waa milkiisa uu leeyahay qال xdثna cبdاللh بن مسلمة عن مالك عن ربيcة بن أbي cبدالرحمن عن غyri واxد أن رsuuل الlh صلى اه عل وسلم أقdca بiلاaل بن الxاriث الmuزني ayuu u gooyey مacaadن الqaبلية meeشha la yidhaahdo wahiya min نaaحiyaة الفرع فurc xaggeeda weeyaan iyadana fatilka المacaadiنu macaadinta laa يuؤhad minha lagama qaado ila الزakاaةu زakada mooyaane ilى الyوم ilaa maanta meeha marka hadday tahay meel macaadin iyo wax ka soo baxaan khaaabihahay wuxuu leeyahay ayb inamaa yuqdacu الnaasu min bilaadi اlcanwati maa lam yaxushu isagaa marka si fiican u dabdinayo wuxuu leeyahay dhulka la qabsado waxaa laga siin karaa oo dhulgoyn ahaan ay dowladda u bixin kartaa maa lam yaxushu milku muslimin muslim milkigiis waxaan ku jirin faidaa aqdaca alimaamu rajulan imaamku hadduu qof u gooyo bayaada ardin dhul cad fainahu yamlikuhaa wuxuu ku milkinayaa bilcumaarati waalixyaa inuu ama noolaysto ama uu camirto haddii milki muslim aanu dhulka hore u gelin dhul bannaanoo caddaysimo ah uu yahay ee imaamku uu qof u gooyo laabudda wuxuu ku milkin karaa inuu wareejiyo ugu yaraan ceel ka qodo beer ka sameeyo guri ka dhiso waa camiray markaas laakiin dhulka waa iska haysanayaa bis wax aan ku samaynayaana male anuu ii go-an yahay wax lagu samaysan karana ma leh ma jirta taa iyadan sidaasuu leeyahay fainahu yamlikuhaa biاlcumaarati wاlixyaa ama biاlcimaarati wاlixyaa wayahbutu mulkuhu calayha mulkigiisana waa ku sugnaanaya falaa tuntazacu min yadihi abadan weligii gacantiisa lagama qaadi karo faidaa aqdacahu macdinan marka fiir meeshan dhul macdan leh ayuu u gooyey dhul macdantiisu ay bannaanka taallo ayaa qof la siiyo loo gooya nudira waa la fiirina fain kaana almacdinu shay-an daahiran macdantu hadday tahay wax muuqdo macdinku kaannafdi waalqaari wa naxwiha laamigii iyo naftadii iyo waxaasoo kale laamiga dhulka laamigu macnow leeyahay laamigu yacnii shay qaali oo la isticmaalo oo isticmaal lahoo meesha un hadba qofka uu ka daldalanayo iska iibsanayo ee dhul caddaysimo ama ahan kaasoo kale hadduu sidaa yahay wuxuu yidhi wanaxwihimaa fa innahu marduudun waa la celinaa kaas ma la siin karo qof lianna haadihi manaaficu xaasilatun maxaa yeelay tani waa manaafic mar walba soo xasilayso imaanayso walinnaasi fiiha mirfaqun dadkuna ixsaanay ku leeyihin iyaga laftirkooda dadka laftirkooda waxbay ku leeyihiin waxa ayb wa hiya liman sabaqa ilayha marka waxaa la dhihi karaa meeshaas hadba ninka u soo hormara ayb laysa liaxadin an yamtalikahaa qof milkinayo gacanku dhigaya ma leh fayasta'hiru biha cala annaas oo dadka ka sadbursanayo wain kaana almacdinu min macaadin الdahabi wاlfidati aw الnaxaasi laakiin macaadintu hadday tahay macaadin in la qodo u baahan oo xoog iyo tacab lagu soo baxsanayo iyo wasaa'ir الjawaahiri اlmustakinati fi اlardi almukhtaliطati biاturaabi ee ciidda ku dhex jirto iyo wاlxijaarati dhagaxda allatii laa tustakhraju ila bimucaanaatin wamu'ana taasoo in yani xoog iyo qarash la geliyo uun u baahan faina alcaطiyata maadiyatun siismadu markaas waa socone ilaa annahu laa yamliku raqabataha haddii markay dhul noocaasoo kale uu gooyo amiirka qof siiyo goyntaas waa soconaysaa sax waay laakiin dhulkaas caynteeda qofkaa ma yeelanayo isaga raqabada xataa yaxdurahaa calaa gayrihi idaa caطalahaa wa taraka alcamala fiiha yanii raqabadaa marka isagu ma yeelanayo ilaa uu ka wareegsado oo uu markaa yanii xayndaab u samaysto oo markaa wax keensado oo wa meeshii markaa uu degaan ka dhigo oo kale ayb uu camiro ayb haddii uu laakiin cailo shaqadeeda uu ka tago waa laga qaadaya innamaa lahu an yacmala fiiha maa badaa lahu an yacmal ninkan dhulku wuxuu leeyahay intii ay u muuqanayso inuu ka shaqaysto hadduu shaqadii iska dhaafo qof kalaa la siinaya faidaa taraka alcamala hadduu ka tago khulliya baynahu wa bayna annaas wahada kulluhu calaa macaani shaaficiyi intan o dhan ayb marka wuxuu leeyahay haddii uu samaysan waayo ka shaqaysan waayena asaga iyo dadkaba nin walbaa meeshiisa ha qato marka uu ka soo gaaro dadkaas uula mid noqonaya hadhow ayb macaadinta waxaa kaloo u baahanoo xukunka kaloo ku jira waxaa weeyaan iyada see looga sakayna hadday dahab iyo fidbo tahay waxa laga soo bixiyo waa laga sakaynaa wax kaloo laga sakeeye jawaahir kaloo laga sakaynaya iyadu ma laha goormaa laga sakaynaya marka markaad soo qaadaba hadday dhan tahay nisaabka ruuxi sanad ma sugaysa ile waxaan adiga si dhib yar baad ku helaysaa maogtamacaadinta iyagu shanigood amaa birta iyo waxyaabaha naxaasta iyo iyagu zake ma laha ilaa in laga tijaaraysanaya maan curudu tijaara ahaan loo dhiibay ayb qaala xadaana alcabaas bnu muxamed ibni xaatim wagayruhu qaala alcabaas xadaana alxuseyn bnu muxamed qaala ahbaranaa abu uways qال xdثna kثيir بن cabdاللahi بn cmr بn cawف الmuزني can أbيهi can jadه أن النبي slى الlه عليه لي وsلم أqdca بilaal بن الxاariث الmuزنيa ayuu u gooyey macaadin الqabalية ayuu u gooyey jalsiyahaa meesheeda kore wagawriyahaa meesheeda hoose وaqaala غayruhu jalsahaa وagawrahaa وaxayثu yasluxu zarcu iyo meesha abuurku yani u haboon yahay min qudsin meeshaa laga soo bilaabo walam yucdihi ma siinin xaqa muslimin qof muslima xaqiisana ma siinin oo meesha laga qaadanaya marka hadday meeshu dad hore u lahaayeen muslima uu joogo lama siin karo qof kale wa kataba lahu nebiyu sala allahu calayh ali wasalam oo u qora bismi illahi raxmaan raxiim hada maa acdaa muxamedun rasuulu اllah bilaala bna alxaaris almusaniya acdaahu macaadina alqabaliyati jalsiyaha wagawriyaha waqaala hayru اlcabaas jalsaha wagawraha waxayثu yasluxu الzarcu min qudsin walam yucdihi xaqa muslimin saas u qoray qال أbو wys xadثnii hwr بن زayd can ckrma can iبn cabaasi miثlahu qaala xadaثna mxamed بn nضr qaala samictu xunayniya qaala qarأtuhu غayra maraة yعni kitaaba qaطيcaة النabiي slى الlaه عlيه alي wsلم qaala abu dawuud xadaثna غayru waaxidi can xusayn bn mxamed qaala أhbarna abu uways qaala xadaثnii kaثيir bn cabdالlahi can abihi can jadih أna النabiya slى الlaه عlيه alي wsلم أqdca bilaal bn الxاariث almuزaniya ayuu u gooyey macaadin اlqabalية bilaalkii muadinka ahaa maahane ugu hoda macaadin alqabaliya ayuu u gooyey jalsiyahaa wagawriyahaa qaala bnu nadr wa jarsahaa ayuu yidhi wadaata nusubi iyo meeshaa magaceeda waa meel magaceed uma tafaqaa waxaytu yasluxu zarcu iyo meesha abuurka uu ku haboon yaho min qudsin ah ka bilaabata walam yucdi bilaala bna alxaaris xaqa muslimin ma siinin wakataba lahu nebiyu sal l slam hada maa acdaa rasuulu llahi bilaala bna alxaaris almusaniya أcdaahu macaadina alqabaliya jalsaha wagawraha waxayثu yasluxu zarcu min qudsin walam yucdihi xaqa muslimiin qaala abu uways xadaثanii hawru bnu zayd can cikrima can ibni cabaas can الnabiy salى اllahu عalيh ali wslam milahu zaada bnu nadr wa kataba ubay bnu kacbin ubayna waa qoray oo nebigu markaa u qoray qala xadaثna qtaybaة bnu saciid aلhaqafiy wmxamed bn اlmutawakil alcasqalaaniy almacnaa waaxidu ana mxamed bn yaxa bni qays المأربي xdثهم qال أخبرنيi أbي عن ثمامة بن شhراحيiل عن سمي بن qaيس عن شuمayر qال بن المتوkل بن عaبد المdاn wa u yidhi شumayر بن عaبد المdاn ayuu ku daray عن أبيض بن حmاaل أنه وفd إلى رasuل الله صلى اه علي وسلم نبga ayuu u wfdiyey فاsتقdعه الملح dhulkaa marka cusboolayda ah ayuu ka dalbay inuu u gooyo qaala bnu lmutawakil alladii bimarib ah faqadacahu lahu waa u gooyey falamaa an wallaa markuu jeestay qaala rajulu min almajlis dadkii meesha fadhiyey nin ka mid ah baa wuxuu yidhi atadri maa qadacta lahu rasuulka ilaahayow ma ogtahay waxaad u goysay inamaa qadacta lahu almaa'a alcidda innamaa qadacta lahu waxaad u goysay almaa'a ayaad u goysay biyihii alcidda ee daa'imka ahaayoon go'aynin meeshu meel biyo badan waayo oo dadku ay biyaha biyaha ugaga baahan yihiin biyaha aan go'aynin waa alcidda ay addaa'ima qaala fantusica minhu waa laga qaaday marka tanaa marka laga qaadanaya meeshu hadday tahay meel masaalix dadkao dhan ay ugu jirto qof gaara lama siinayo dadku hawada isticmaalo ninkii ku soo hormaro ayaa ninka kale uga dhow ayb qaala wasa'altuhu camaa yuxmaa min alaraak wasa'altuhu waxaan weydiiyey camaa yuxmaa waxaa la mancinayo oo min alaraaki araak marka waxaa weeyaan qayb dhulka ka mida oo magacaa un leh ama waqiila waxaa la yidhi dhulka uu ku badan yahay cadayga oo ku aad uga baxo laakiin hadda min alaraak yacnii meel meel buu sheegaya magaciid qaala wuxuu yidhi maa lam tanalhu intaysan gaarin khifaafu wa qaala bnulmutawakil akhfaafu libli yacnii geela raafafkiisu intaysan gaarin yani geela raafafkiisu intaysan gaarin muxuu ka wadaa dhulka aan la daaqin daaqsinta aan ahayn amaa dhulku hadduu dhul daaqeed yahay haddii la yidhaha meel walba hala gooyo hala gooyo hala gooyo xooluhu meelay daaqaan baa weynaya sida haddaba dadka qaar ay yeelaan meelahan baadiyaha meelo waxaa jira markaa nin walbaa meel weyn buu iska goosanaya hadhow marka xoolihii ayaa waxay weynayaan meelay galaan oy wax ka cunaan dowlad marka marka ma nidaam jiro waxaa laga rabaa inuu dhulka kale xadeey kara dhulkii daaq guud lahoo xoolaha loo banneeyo waa la bannaynaya cid qaadanaysa male ayb dhulku marka wuxuu u baahan yahay tadbiir iyo maamul hadday qolo walba tira annaga dhulkan waa goosanne kan waa goosanne kan waa goosanne xooluhu marka cirka miyaa la daajina markaayb dadka marka yani soomaalida annaga yani maslaxad guud waxaad moodaa inaanan aqoonba u lahayn markii horea yani waxaa qaalib ka ahaa geel raacnimada ninka geel raaca dadku dan ma aha wixiisoo dhan keligiisu iska wataan wax mujtamaco uu ku dhex jiraa ma jiraan walidaalika marka markii magaalo la imaado dadku inay isku dan yihiin la arko laabudda dadku wax kala celiyo inuu jiro marka kuma dadaalaan qof kastaa zamankan dantiisu fiirsadaa ayb marka lama raba taasoo kale adig haddaad dantaada kaligaa fiirsato maslaxadii guudna ka tagto marka dambe adaa weynaya maslaxadii ilaa adu dadkan baa dankaaga xihantaha kaligaa ma noolidi ayb bacd alculamaa marka waxay ku fasireen akhfaafu libil iyagu si kale u fasireenoo waxaad leedahay inta geelu aanu gaarin ayb wixii geelu uusan gaarin ayaa leedahay ayb laakiin macnaha loo jeedo waxay tahay daaqa geela dhulka uu geela daaqo malihi meel aan daaq ahayn waa leedahay waa laguu goynaya marka meeshaas ayb qaala xadaanaa haaruun bnu cabdillaahi qaala qaala moxamed bnu xasan almaqsuumiy maa lam tanalhu akfaafu libil ayb yacni ana alibila ta'kulu waa cunaysaa muntaha ru'uusihaa madaxeeda meeshuu gaaray cunaysaa wayuxmaa maa fowqahu ayb wayuxmaa waa laga celiyaa maa fowqahu wax ka koreeya ayb ayb marka maa lam tanalhu akhfaafu libil macnahaas baa marka macnahan kalaa fiican wجga kala qال xadثna محمد بن أحمد الqرشي qال xadثna cبدالله بن زبير qال xadثna فرج بن سعيد qال xadثnي عمي ثابت بن سعيد عن أbيه عن جده عن أبيض بن حmاl أنه سأل رsuuل اللhi صلى الله عليه ولي وسلم عن xmى الأراك fqاl رsuuل الlhi صلى اه علي وسلم لا xmى في الأراك meeشhaa marka male seera maleh seera adiga qof loo samaynayaa ma leh faqaala waxa uu yidhi araakatun fii xidaarii araakatun araaka dhulkaasi fii xidaarii xayndaabkayga ama dhulkayga dhexdiisa ayuu ahaaday faqaala الnabiyu salى اllahu عalيh ali wasalam laa ximaa fi اlaraaki qaala farajun yacni bixidaarii alarda alatii fiiha الzarcu dhulka uu abuurka ku yaallo almuxaabu calayha la hareereeyo dhulka lasoo koobay oo la wareejiyey dhulkayga markaa abuurka iigu yaalloo wareegsan bay ka dhex mid tahay buu rabaa inuu yidhaahdo markaa nebiguna wuxuu yidhi araakatun fii xidaarii markuu yidhi laa ximaa fi laraak dhul daaq iyo wax la mida ah weeyaan qaala xadaanaa cumar bnu اlkhaaab abu xafs qال xadaثna الفryaabiي qال xadaثna أbاn qاla cmr whuوa بن cabdاللahi بن أbي xاaزm qاla xadaثnii cثmaan بن أbي xاaزm can أbiihi can jaddihi skhr أna rasuul الlahi slى الlaه عalيه alي wsلم rasuulka hazaa haqiifan nebigu haqiif ayuu u duulay